cali axmed maxamed loo yaqaano cali dhagoole oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka la baxay somalilan haddana ka mid ah xisbi mucaarad ah ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusii baahaysay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi waxa uu sheegay in maamulka la baxay somalilan uu mas-uul ka yahay dhibaatadan bangiga maamulkaasna uu soo daabacay lacago bir ah kuwaas oo uu ku bixiyey qarash badan boqolkiiba shan iyo labaatan ayaa sicir barra ku dhacay mushaharkii shaqaalaha ciidamada ama inflationkii dalkuu maraya waa tenty five bercent oo afar meelood marka loo qaybiyo waa meel ka mid ah waa mid xukuumaddu koos garaysay iyadoo faa'iido laga doonayo ayaa toban milyan oo dollar nowdka tree hundred lagu soo sameeyey lacag dhan saddex boqol iyo konton bilyan maxay dhashay taasi waxay dhashay inaynu ku dhaco inflation tenty five bercent inuu luuskaroobo wax kasta oo aynu haysanin wax dad faa'iido doona xukuumadda maanta oo faa'iido doona toban milyan oo dollar bay ku soo samaysay lacagta dee lama doonayo taa waxaa la doonayaa in noloshaada wixii taabanayay in laga faa'iido waxaa la samaynayo oo birahan cusub ee lacagta lagu urursanayo iyo dadkan doonaya inay qutuliyoonka ummadda ama noloshii dolka inay fuulaan war ka daayaa baanu leenaha oo dadka yaan la dhibaatayn waxa uu intaas ku daray in shirkad laga leeyahay dalka hindiya uu u xayiran yahay ganacsiga ayna xiran tahay dekedda islamarkaasna aysan gudbaynin cid aan warqad ka soo qaadan shirkaddaasi dekeddii waa xirantay saaka wixii badeecaddaasi taa ilaa ay soo maraan orgaanmuxuu ahaa instituusha kaa yaree dee anigu aanan garay meelu ka sharciyeysan yahay ee shirkaddaa la leeyahy waa habaa hindi dadka qaarna waxaa bay leeyahay waa instituusha yaro hindiya laga soo kaxaystay waa birihii cusbaa la dhiganayo laba jeero hore way fashilantay waa mar saddexaadka iminka buruqaasaa loo dhexraaciyey dekadiina way xidhantay waxaa la yidhi ciddii aan halkaa ka soo qaadan warqaddaasi waxba loo cashuuri maayo weli waxaa la dhibaataynayaa waa qotuliyoonkeenii dekadda innagu production ma soo saarno industrina ma lihin beerena ma lihin waxaynu ku noolayn waa ganacsigu ganacsigii yar aynu ku noolayn ee nolosheennu ahayd ayaa maalinba nin bir cusub loo dhigaya maamulka la baxay somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban islamarkaana dhaqaalaha waddanka baylaha uga dhigay shirkado shisheeye oo boob ku haya ilaha dhaqaale ee soomaaliya